alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى الظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina muxamadi wعlى alihi وصaxbih wslma tasliima kasiira waxaynu dhammaynay dersigeenii hore baabu ma jaءa fi khalqi الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam axaadiistii uu tirmidi ku keenay kitaabkiisana ashamaa'il almuxamadiya ee ka warramaysay abuurka rasuulku siduu ahaa darsigeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa baabu ma jaءa fi khaatami الnubuwa khaatimi nubuwana waa la odhan karaa oo taada waa la kor dhigi karaa waana la hoos dhigi karaa oo luqa ahaan labaduba waa sax baabka macnihiisu waxa weeye wixii ku soo arooray ee axaadiis ahaa fii khaatami nubuwa nebinimada shaambadeedii shaambadii nebinimada ee ku taallay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa calaamadaynu ku arki doono axaadiidan saxiixa aynu hor taalla waxaa se isweydiin leh maxaa khaatam loogu bixiyey alkhaatam ama alkhaatim labadaba waa la odhan karaaye waa ataabic aladi yukhtamu bihi waa shayga wax lagu shaambadeeyo shaambadda lafteeda khaatam la idhaahda laakiin halka waxaa looga jeedaa marka axaadiida kelmaddan ay ku soo aroortay alaatharu alxaasilu bihi lataabic raadka ka dhashay khaatamkaasi ama khaatimka shaambaddaasi calaamadda ka dhalatay meesha lagu dhufto shaambaddu ay ku reebto calaamaddaa rasuulka dhabara kaga taallay maxaa loogu bixiyey khaatam waxay sheegeen ahlulcilmigu dhowr macne macnaha kubaad wuxuu yahay waxay calaamad u tahay nebinimada rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid saxa inay ahayd waxaynu ogsoonnahay shaambadda waxaa waraaqaha loo saaraa si loo aqoonsado warqadaasi loona garta inay tahay mid saxa oo cidda shaambadaa le ka soo fushay sababta labaad waxay ahayd waxay calaamad u tahay nebi nebi maxamed ka dambeeya inaanu jirin waayo waxaynu ogsoonnahay shaambadda waxaa lagu dhuftaa qoraalka dhammaadkiisa ama markuu dhammaado meesha ka hoosaysa hadal dambe meeshaa laguma qori karo shaambadda ka dambaysa haddii hadal shaambadda dabadeed meeshaa lagu qoray la arka macnaheedu waxa weye waa foojiri marka waxay calaamad u tahay anahu khutima bihi nubuwa in lagu khatimo o lagu gebagabeeyey nebiyadu ilaahay soo diraayo sida ilaahayba qur-aanka uu ku sheegay maa kana muxamadun aba axadi min rijaalikum walakin rasuula allahi wa khatama annabiyiin nebiyada kii lagu khatimay inuu yahay ba aayadda ilaahay uu ku caddeeyey wuxuu leeyahy asaaib ibnu yaziid saxaabiga la yidhaahdaa dahabat bi waxaa ila tagtay oo i kaxaysay khaalatii habaryarta ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka xaggiisa ila kaca fa qaalat waxay tidhi markii rasuulka aanu gaadhnay yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayadu ina bna ukhtii walaashay inankan ay dhashay wajicun ay mariidun mid xanuunsanaayo buka weeye waxaa meesha markaa ku qarsoon fadcu lahu u ducee waxaad ugu ducaysaa bishifaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu shaafiyo famasaxa wuxuu masaxay sala allahu calayh wasalam rasuulku ra'si madaxayga ayuu gacantiisii ku masaxay wa dacaa lii wuxuu iigu duceeyey aniga bilbaraka ilaahay subxaana wa tacaala inuu ibarakeeyo wa tawada'a waa weysaystay rasuulku fa sharibtu waan cabbay min wadu'ihi biyihii uu ku weysaystay biyihii ka soo haray waqamtu waxaan istaagay khalfa dahri dhabarka rasuulka gadaashiisaan istaagay fa nadartu waxaan eegay ila alkhaatami baan eegay shaambadii bayna katifayhi labada garabe rasuulka dhexdooda iyadoo ku taala fa idaa huwa mise waaba isagoo ah mithlu ziri alxajala shimbirta alxajala la yidhaahdo beedkeeda oo kale xadiidkani waa xadiid saxiixa wuxuu sugayaa khaatamu annubuwa shaambadda nebinimada ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhabara kaga taalay waxaa laga qaadanayaa qofku markuu xanuunsado inuu u tegi karo ama loo geyn karo qofka khayr iyo wanaag lagu tuhmaayo si uu ugu tufo qur-aan ama ducooyin sababta rasuulku madaxiisa u masaxayna waxay tahay gacanta rasuulku waxay ahayd miduu ilaahay subxaana wa tacaala barakeeyey wa dacaa liya bilbaraka albaraka waa khayrka faraha badan ee sugan khayr fara badan oo sugan ayuu ilaahay ii weydiiyey oo caafimaadku uu ka mid yahay ilaahay baana barakada bixiye rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma bixiyo oo rasuulku wuxuu yihi sida bukhaari saxiixiisa ku wariyey walbarakatu min allah markuu farihiisa dhex geliyey weelkii biyaha yari ay ku jireen ee farihiisa dhexdooda biyo ay ka soo burqadeen si aanay dadku ugu qaadan inuu isagu barakadaasi keenay ayaa rasuulku wuxuu yihi walbarakatu min allah badinta biyahani barakadu halka waxaa looga jeedaa badinta biyahaasi xagga ilaahay bay ka tahay anigu maan badina ilaahay baa badiyay halkana rasuulku calayhi salaatu wasalaam inankaasi waa barakeeyey lama odhan wuxuuhi wadacaa liya bilbaraka ilaahay buu barake i weydiiyey waysadaa rasuulku weysaystay waxaa dhici karta inay ahayd mid ku beegantay uun dhacdada waxaa kaloo dhici karta miduu rasuulku dhacdadan ula qasdiyey inay ahay biyihii ka soo hadhay waysada rasuulka ayaan cabbay buuli waxaana taa laga qaato culimada badankoodu u daliishadeen biyaha qofku uu ku weysaysto ee jidhkiisa dul maraa inay yihiin kuwa daahira oo mar labaad lagu weysaysan karo lagu dahaaro qaadan karo lana cabbi karo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xagga dambe ayaan ka maray buu leeyahay saxaabiga waxaa dhici karta sababta taa keenta inay tahay qadarin iyo ixtiraam uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam qadarin iyo ixtiraam iyuu ka haybadaysanayay waxaa kaloo dhici karta inuu hore u maqlay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam calaamade ay dhabara kaga taalo nebinimadiisa calaamad u ah oo calaamadaasi isagoo baadi goobaya xagga dambe uu ka maray rasuulka calayhi salaatu wasalaam fa nadartu ila alkhaatami bayna katifayhim waxaa xadiidkani inoo faa'iideeyey calaamada nebinimadu rasuulka inay kaga taallay labada garab dhexdooda axaadiidka qaarkeed oo saxiixana waxaa ku soo aroortay garabka bidix carjawdiisa halka ka hooseysa inay ku taallay markaa beyniyadu halka waa nisbiya bay yidhaahdeen ahlucilmigu labada garab ha udhaxaysa laakiin xagga bidix ayay calaamadaasi u badnayd saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim khaatamu nubuwa markii ay sifaynayeen gaar ahaan markay ka warramayeen xajmigiisa iyo inta uu leegaa sida axaadiidtaba aynu ku arki doono qaarba waxbay ku tusaaleeyeen saxaabigani wuxuu yihi faidaa huwa mithlu ziri alxajala alxajala waa shimbir shimbiraha ka mid ah aziruna waa bayduha marka waa min xaysu alxajmi xagga xajmiga iyo qadarka khaatamu nubuwa uu leegaa marka laga eego shimbirtaa beedkeeda ayuu leegaa ayuu leeyahay saxaabigani culimo si kale u fasirtayna waa jiraan oo yihi alxajala waa qubba ama waa taandho asraarle ama baldhamale lagu xidho albaabkeeda markaa dhismaha alxajala la yidhaahdo baldhamada lagu xidho marka afaafkiisa la xidhayo ayaa khaatamu nubuwa uu leegaa sidaa waa lagu fasiray laakiin sidaan u fasiray baa sax waxaana caddaynaya inay sidaasi sax tahay xadiidka jaabir ibnu samur ee xadiidkan ku xiga wuxuu yihi mithlu baydati alxamaama alxamaama shimbirta la yidhaahdo beedkeeda ayaa khaatamu nubuwa uu leeka wacan jaabir ibnu samura qaala wuxuu yidhi ra-aytu waxaan arkay alkhaatama baan arkay shaambadii nebinimada bayna katafayi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam oo rasuulka labadiisa garab dhexdooda ku taalla iyadoo ku taalla guddatan xaalo ay tahay waslad yar xamraa oo cas oo mithla baydati alxamaama shimbirta xamaamka la yidhaahdo beedkeeda leeg marka midabkeedii buu sheegay saxaabigana inay ahayd xamraa riwaayadda muslimna waxaa ku soo aroortay annaha kaanat calaa lawni jasadihi sala allahu calayh wasalam midabka rasuulka uun in calaamadaasi ay lahayd oo midab kaleo ka duwan aanay lahayn marka xamraa markuu leey wuxuu uga jeedaa waa casaan iyo caddaan isku dhex jira siduu ahaa midabka rasuulku mithla baydati alxamaama markuu leeyahayna waa xagga xajmiga shimbirta markaa xamaamka la yidhaahdo beedkeeda waslad markaa hiliba oo jidhka kale ka soo baxsan oo kasoo taagan oo leeg ayay ahayd buu leeyahy wacan caasim ibn ibni cumar ibni qataada can jaddatihi rumayta rumayta waa saxaabiya laba xadiis ayaanay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka warisay qaalat waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi walow ashaau haddaan dooni lahaa an uqabila inaan dhunkado alkhaatama calaamadii nebinimada ee dhabarka kaga taalay alladii khaatamkaasoo bayna katafay labadiisa garab dhexdooda ku yaalay min qurbihi mintu waa tacliiliya dhowaanshahan u dhaaw u dhowahay awgeed afacaltu waan samayn kari lahaa ana waxba iima jirin oo afkayga iyo calaamadaasi waxba isumay jirin haddaan doono inaan dhunkado ana waan gaari kari lahaa yaquulu isagoo rasuulku le lisacad ibnu mucaad saxaabigii la odhan jiray yowma maalintii buu ku lahaa maata uu dhintay sacad ihtaza waxaa u gariiray lahu sacad carshu araxmaan allah raxmaanka carshigiisa markaa saxaabiyadenna waxay noo tilmaantay inay calaamadaasi ku taalay labada garab ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhexdooda waa xadiidku inoo faa'iideynayaa tawaaduca rasuulka siduu kibirka uga fogaa ee dadka kuwada ducafada sida islaamaha gaboobay oo kale aan uga khashaafi jirin oo aanu isaga weynaysiin jirin bal ay ahaayeen kuwo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aada ugu dhowaada waxay uga baahan yihiinna weydiiya oo ka wadasta walihaada bay tidhi aada baan rasuulka ugu dhowaa oo haddaan doonayo inaan dhunkado khaatamka ma calaamadda waan dhunkin kari lah waxaa xadiidka laga qaadanayaa fadiilo uu leeyahay saxaabiga lahaa sacad ibnu mucaad radia allahu canh oo ka mid ahaa min alansaar waxaa fadiilo ugu filan maalintii uu dhintay carshiga oo ah makhluuqaad u weyn in daraaddi uu u gariiray ihtaza lahu carshu raxmaan carshiguna iska gariiri maayo ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa ayuu ku dhaqaaqayaa kuna joogsanaya waxay culimadu isweydiiyaan sababta carshi uu ugu gariiray dhimashada sacad ibnu mucaad maxay ahay ma naxdin iyo murugo awgeed ba mise waa farxad awgeed ahlucilmiga badankooda waxay dhaha waa farxad awgeed riwaayaadka qaarkoodna waa ku timi marka waxaa la isweydiin karaa sideebuu carshigu ugu farxay geerida sacad geerida iskeed uguma farxin laakiin la kulanka sacad uu la kulmaayo ilaahay subxaana wa tacaala isagoo saxaabiya dhaawac markaa loo geystay oo fii sabiili illahi loogu geystayna u geeriyooday la kulankaa wanaagsan ayaa carshigu uu ku farxay walihada bu ihtaza farxan tiirinta carshiga loo tiiriyey allaha raxmaanka lihi ihta ihtaza lahu carshu raxmaanna weyneyn arrintaa la weyneynaya ayaa ka dhex muuqata wa qaala abu zayd camr ibnu akhtab ansari alansaariy qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah wuxuu igu yidhi buui yaa abaa zayd udnu mini iisoo dhawow oo famsax waxaad xoqdaa dahri dhabarkayga ama aada gacantaada marisaa famasaxtu gacantaydaan mariyay buuhi dahraw rasuulka dhabarkiisa fawaqacat waxay ku dhacday oo ay taabatay asaabicii farahaygu cala alkhaatami calaamadii nebinimada ee dhabar kaga taalay qultu waxaan idhi buu yidhi waa raawiga xadiidka ka warinaye wama alkhaatamu khaatamku waa maxay markaad taabatay maxaad dareentay oo wax sideeya qaala shacaraatun ay huwa shacaraatun waa xabado tima ah oo mujtamicaatun urursan oo aan kala duruqsanayne isu dhow dhow markaa saxaabigani muu arag laakiin wuu taabtay taabashada markaa wixii uu ku dareemay buu ka warramay oo ah shacaraad xabado tima ah oo isu urursan markaa isma diidayaan axaadiida kale tilmaantay qayb markaa hiliba ama jasadka rasuulka ka mid ah oo inta kale ka soo baxsan oo ka soo taagan inuu khaatamku ahaa oo hilibkaa dushiisa inay timahaasi ku yaaleen ayunbuu xadiidkana inoo kordhinaya wa qaala burayda jaa-a waxay yimi salmaan alfaris taynoo dhaafin maxay tahay sababta uu rasuulku abu zayd ugu yidhi iisoo dhawow oo dhabarkayga ama sax ama xoq waxay culimadu yidhaha markay xadiidka sharaxayaan waxaa dhici karta in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu wax dhabarka ka qaniinay oo uu dhibay marka xoqitaan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu doonayay waxaa kaloo dhici karta inuu rasuulku u qasdiyeyba inuu saxaabigani markuu dhabarka rasuulka taabto gacanta uu la helo khaatamka oo calaamaddaasi uu ogaado ujeeddada uu lahaa dhabarkayga uma saxba taaya waxaa kaloo dhici karta jidhkiisa barakaysana ilaahay barakada uu geliyey inuu taabto oo taa uu sharafteeda helo iyo barakadeedaba in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la doonayo wuxuu leeyahay burayda jaa-a waxaa yimi salmaanu alfarisiyu baa yimi salmaan waa saxaabi jaliila rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo aada u ammaanay faris ayaa loo nisbeeyey reer faris oo fardafuulnimo maga magaca awgeed loogu bixiyey ama odayga loogu abtirin jiray faris loodhan jiray wuxuu soo maray diimo fara badan kiristaan waa soo noqday yuhuudi waa noqday majuusi dabcaabuda waa noqday wathani asnaamta caabudana waa noqday intaabaa xaqiiqada ayuu raadinayay markii dambe ilaahay baa subxaana wa tacaala wanaagii khayr la doonay oo waafajiyey inuu nebi maxamed kula kulmo magaalada madiina oo ka mid noqdo kuwa rumeeye ee raaca nin markaa raahiba oo ka mida nasaarada ama kiristaanka ayaa u sheegay rasuulka caleyhi afdal salaatu watasliim inuu soo bixi doono magaaladaas madiine la yidhaahna usoo hijiran doono sababta markaa magaalada uu u yimi salmaana taasay ah salmaan isagoo magaalada madiine jooga ayuu rasuulku maki ka soo hijirooday oo magaalada madiine uu ugu yimi markuu maqlay rasuulku inuu magaalada madiine soo galay markiiba wuxuu doonay inuu ka baadho calaamadii loogu sheegay oo ay ka mid ahayd calaamada dhawar kaga taalla iyo inaanu sadaqada cunin oo aanu aqbalin laakiin hadiyadda wixii hadiyad ahaan loogu keeno u aqbalo kadib wuxuu doonay calaamadaha noocaasa inuu ka baaro rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka jaa salmaanu alfarisiyu ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam xiina qadima markuu soo galay rasuulku almadiina bimaa'idatin buu ula yimi xeedho maa'idadaasu calayha ruqabu timirta nooca ruqabka la yidhaahdaa ay ku jirto oodaca waa dhigay xeedhadaasi beena yaday rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka hortiisa fa qaala wuxu uhi rasuulku ya salmaanu maa haada waxani waa maxay yani maa hada acaam rasuulkuna raashinka intaanu cunin waxa uu yahay buu horta dadka weydiin jiray haddee sadaqadii baa ka mamnuuca wuu iska ilaalinaya fa qaala wuxuu yihi sadaqatun sadaqad wey calayka ey tasadaqtu biha calayka aan adiga kugu sadaqadaystay wa calaa asxaabika iyo saxaabada bal inuu aqbalo iyo in kale ayuu doonaya inuu kala ogaado fa qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam irfachaa qaad buu yidhi fa innaa anagu laa na'kulu ma cunno asadaqata sadaqadda marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu leeya irfaca macnuu waxa weeye aniga iga hor qaad ee maaha dhammaantayaba naga hor qaad riwaayaadka qaarkood ayay ku timi irfacaha cani ama min bayni yadaya iga hor qaad aniga waayo saxaabada dee sadaqadu xaaraan kama ahayn markuu leeyahay fa innaa laa naakulu sadaqana uma jeedo isaga iyo ciddii rumayso oo dhan waxaa la isku waafaqsanyay saxaabada aan ahlulbeytka ahayn sadaqadu inaanay xaaraan ka ahayn laakiin markuu leeyahay fa innaa ay ahla albeyt haddaan nahay ahlulbeytka wayaan macno ama fa innaa ay macaashira alambiyaa haddii aanu nahay ambiyada laa na'kulu sadaqa sadaqadda ma cunno waxaana laga faa'idaysanayaa xadiidka sadaqadda waajibkaas ee zakadoo kale iyo ta sunnahee qofku uu la baxayo iyadoon ku waajibinba inay rasuulka xaaraan ka ahay waayo salmaan waxaanuu bixinayay zake ma ahayn sadaqata tatawuc bay ahayd haddana rasuulku wuxuu yihi fainaa laa naأkulu sadaqa qaala wuxuu ihi farafacaha waa ka hor qaaday rasuulka fajaءa waa yimi culimada qaarna waxay yidhahdeen irfacahaa bimacnaa celiba gebigeedaba maadaama aniga iyo saxaabada aad noola soo qasdiday saxaabadan xataa ay u banaan tahayna yaanay cunin iyaguna ee la wada noqo fajaءa waa yimi salmaan algada berri ayuu yimi yaani maalintii maalintaa ku xigtay bimithli raashinkaasoo kale isagoo sida fa wadaca wuxuu dhigay bayna yaday rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam fa qaala wuxuuhi rasuulku maa haada waa maxay raashinkani ya salmaan fa qaala wuxuu yihi hadiyatun hadiyad weeye laka adiga aan kuusoo hadiyeeyey wali asxaabiga kuma darin faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi liasxaabi saxaabadiisi wuxuu ku yidhi ubsutuu gacmihiina fidiya yacni ila acaam oo raashinkan cuna waayo haddaanu rasuulku sidaa odhan waxaa dhici karaysa inay u qaataan inuu raashinkani rasuulka uu u gaar yahay waayo mu odhan salmaan hadiyatu laka waliasxaabik sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inay la cuni karaan oy kala qeyb geli karaan uma nadara dabeetana wuxuu eegay salmaan calaamaddaa waa helay iyada inaanu sadaqada aqbalin hadiyaddana u aqbalo wuxuu eegay ilal khaatami uu eegay calaamadii calaa dahri rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam ku taagay yacnaa faraaha iyadiina waa arkay markaa waa helay fa aamana bihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa rumeeyey wa kaana wuxuu ahaa salmaan lilyahuud mid yuhuudi ay leedahay oo nin yuhuudiyu markaa addoon u ahaa oo iibsaday faishtaraha waxaa iibsaday salmaan rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bikada wa kada dirhaman intaa iyo intaasoo dirham buu ku iibsaday arbacuuna dirhaman ayaa riwaayaadka qaarkood ku timi calaa an yakrisa iyadoo loo shardiyey inuu abqaalo rasuulku calayhi salaatu wasalaam naklan geedo timira fayacmala uu shaqeeyo salmaanu salmaan fiihi geedaha timirtaa uu ka shaqeeya ama bustaankaa geedahaasi ay ku yaaliin xataa tucima ilaa midho la cuno ay soo saarayso macanaa salmaan waxay kula heshiiyeen yuhuuddii addoonka u ahaa inuu sameeyo waxaa loo yaqaano almukaataba inuu isfurto oo uu is iibsado afartan markaa dirham rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka bixiyey waxaa kaloo ay shardiyeen yuhuud bal u fiirso inuu nebi maxamed rasuul ilaahay soo diray uu yahay way garanayaan ilaahay baa yidhi yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahu waxay shardiyeen geedo timira oo qayb ka ah furashada salmaan iyo ka sii daynta laga sii daynaya addoonnimadu iyaga iyaga addoon u yahay inuu rasuulku gacantiisa ku abqaado waayo maxay garanayaan inuu yahay nebi ilaah oo gacantiisu ay barakaysan tahay oo geedahaasina salmaan uu ka shaqeeyo ilaa ay midho soo saarayaan maalinta midho soo saaraan oo wax laga cuno khalaas waa fatx marka facarasa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa geedahaasi gacantiisa ku abqaalay fakarasa rasuulu llahi rasuulka ilaahay baa abqaalay annakiila geedaha timirta ilaa naklatan waaxida hal geed oo ka mida mooyaane oo karasaha cumaru cumar waa abqaalay iyadoo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam aanu ogeyn cumarna wax xume isma lahayn laakiin wuxuu islaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam caawi mucjizada meesha ku jirta oo ah in dhirtani ay si dhaksaa u midhayso sanad gudihiiba si uu salmaan hore ugu xoroobo cumar markaa lama socon rasuulka caawi buu sugay mid buu markaa dhulka ku taagay faxamalat innaklu geedii timirtaa ayaa midheeyey min caamiha sanadkaa laftiisa yaani waa aayad iyo calaamad ilaahay rasuulka uu ka muujiyey oo nebinimadiisa tusinaysa haddana yuhuudi waxba kumay qaadan walam taxmil midha may qaadin annaklatu geedii timirta ahayd ee alatii kharasaha cumar tii cumar uu abqaalay fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi maa shaanu hadihi nakla dhirtii kale o dhan oo wada midhaysay buu arkay iyo geedkaas oo wax midha aan soo saarin maxaa dhacay ee geedkani aanu midho u soo saarin fa qaala cumaru cumar baa wuxu uhi yaa rasuula allah anaa kharastuha tan aniga ayaa abqaalo dhulka ku taagay fa nazacaha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa dhulka ka siibay geedka timirtii isagoo weyn baa la qodi karaa xiidana loo saari karaa markaa meel kale lagu abqaali karaa geedkaasoo sanad beeraabuu dhulka ka siibay rasuulka fakarasaha markaasuu rasuulku dib u abqaalay faxamalat min caamiha sanadka laftiisa ayaa geedkaasina midha uu yeeshay marka xadiidkan isna waxaa ka cad dhexdiisa khaatamka ama calaamadaasi uu rasuulku dhabara ku lahaa ee nebinimada calaamadda u ahayd waana arrinta sabab markaa u noqotay iyadiyo arrimaha kale la socday salmaan alfarisi inuu rasuulka caleyhi afdal salaatu watasliim uu rumeeyo waxaa kaloo ka cada aayad iyo markaa calaamo tusinaysa nebinimada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sidaa deg degee dhirtaasi ay u baxday ee markiiba ay umaay u midhaysay waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa kitaabada ama heshiiska noocaas ee addoonku uu isku furanayaa inuu yahay heshiis oo maal iyo manfaco wada socota inuu isku furan karo oo maalku waa daraahinta manfacaduna waa inuu dhirtaa ka shaqeeyo ilaa dhirtaasi ay midha soo saarayso waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya saxaabadu siday rasuulka calayhi salaatu wasalaam u jeclaayeen oo cumar iyadoo shaqada rasuulku aan u dirin ayuu markaa isagu go-aansaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu caawiyo geedkaa timirtaana uu dhulka ku taagay oo waabqaalay waxaa kaloo laga qaadanaya rasuulku qeybkii waxa maqan inaanu ogeyn wixii markaa daliil loogu ama waxyi loogu sheega mooyaane walihaada ma ogaa rasuulku geedkaasi inuu cumar alqaalay haddii markaa uu og yahayna marka horeba cumar waa ka joojin laha oo uma baahdeen sanad kadib inuu geedkaa dib u abqaalo su-aashana may timaadeena maa sha'nu haadihi nakla geedkan maxaa ku dhacay isagu uu midhan waayo oo daliil cadoo tusinaya wixii markaa qayb ee ka maqan rasuulku inaanu ogeyn inta waxyi loogu sheega mooyaane wallahu aclam waxka billahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed waayo su-aasha koowaada darsigeena caawa kolle waa su-aal waxooga yaro dheer laakiin waa su-aal ku saabsan ah arrin markaa qof haysata gabadh baa markaa su-aashu ay ka timi waxay gabadhaasi sheegaysaa in adeerkeed uu siiyey nin odaya oo aada u daaweyn markii horena iyadu aanay arag afar sanadoodna marka ay wada joogeen wax carruurana aanay isu yeelan waxay leedahay marka waxaan doonayaa ninka odayga inaan weydiisto inuu ifuro waxaanan furniinkaa ku sababaynayaa ama aan ku salaynayaa shan arrimood waa marka koowaade wax far farxada kuma haysto yacni niyad samaan iyo kalgacayl ee dhex yaallaa ma jiro waa mar labaadka waxaan dareemayaa diiqad fara badan muddada afarta sano ah ilaahay daraaddii ayuun baanan ugu sabraayay haddase waxaan kal waayay naftayda inaan dhibo waxaa kaloo ay tilmaamaysaa nashaadkii markaa iyo firfircoonidii raganimana inaanu lahayn waxaa kaloon dhibsanayaa bay leedahay in laygu idhaahdo nin oday oo aada uga da-weyn bay xaas u tahay wax nafsadana uma hayo marka intii dembi iga iman lahaa asbaabtaa ma ku dalban karaa furniin ama sidaan u dalban karaa marka hore gabadha markaa muslimadda marka la guurinaayo mar hadday tahay gabadh qaangaada waxay markaa xaq u leedahay in ay ninka iska ogaato sida isaguba u isaga ogaanayo si dhibaatooyinka noocan oo kale ahy aanay guurka uga dhalan oo guurku u noqdo mid ku dhisan qanaaco labada qof ay isku qanceen in markaa lagu khasbo nin aan iyadu raalli ka ahayna ma banaana oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa tunkaxu lbikru xataa tustaadan inanta lama guurinaayo ilaa idan la weydiisto fasax wa idnuhaa samaatuhaa fasaxeeduna waa inay aamusto mar hadday aamusto macnuu waa ogoshahay wey walaa tunkaxu tayibu xataa tusta'mar gabadha markaa guur hore soo martayna lama guurinayo ilaa amar laga helo oo ay hadasho ay tidhaahdo ii guuriya waan ogolahay haddii markaa gabadha lagu khasbo guur aanay raalli ka ahayn waxay xaq u leedahay inay guurkaa faskhiso waxaa kaloo xaq ay u leedahay inay iska daysato sida nasaa-i sunantiisa uu ku wariyay gabadh baa u timi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay markaa sheegtay aabaheed inuu u guuriyey nin aanay raalli ka ahayn si uu isagu darajo ugu gaadho marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay inay arrinka iyadu iska leeday waxay markaa go-aan ku gaadhay inay guurkaa iska dayso waxay tihi arrin aabahay go-aamiye kadaba tegi maayo haddii markaa gabadhu ay iyadu raalli ku noqoto sida gabadhan oo kale oo tidi muddo afar sanood aan wada joognay macnaheedu guurkaan raalli bay ku noqotay wey ma faskin karta iyadu guurkaa oo kuma dhammaan karo inay tidhaa waan faskiyey un oo guurkaasi ma ogoli laakiin haddii xaaladdu sidan ay sheegtay ay tahay guurka ilaahay wuxuu u jideeyey in labada qof ay wanaag iyo kalgaacayl ay ku wada noolaadaan wajacala baynakum mawaddatan wa raxma naxariis iyo kalgacayl baa ilaahay dhexdiina dhigay guurka waxaa loo jideeyey ama waxyaabaha ka dhalanaya kamida xuquuq labada dhinac ay isku leeyihiin in la gudo ولهذا bا إلahy فإن خفتm أn lا يقيma xdوud الlahi فlا جuناaha عalayهima فيma اftدت bه haddii aad ka baqataan markaad xaaladda qiimaysaan in xaqi ilaahay ay gudi waayaan labadaa qof ee lamaane wada joogaa wax dembiya dushooda ma aha wixii ay isku furato haddii gabadhi markaa ninkii aanay niyad uhaynin xaqiisina aanay kasoo baxahayn warqadeeda waa iibsan kartaa wax kulci laydhaa bay samayn kartaa ku dembaabi mayso isaguna qaadashada uu ka qaatay ku dembaabi maayo falaa junaaha calayhima fima iftadat bihi saxaabigii markaa qays lo odhan jirayna xaaskiisii baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u timi waa nin jannada loogu bushaareeyey oo aada u khayr badan waxay tihi laa akrahu fi diinin walaa khulq ninka diin iyo dhaqan toona kuma nicin walakinii akrahu lkufra fi lislaam laakiin waxaan dhibsanayaa inaan ku dhaco kufraan lcashiir wanaaggiisii aan dafiro xuquuqdiisii aan kasoo bixi waayo waxaa kaloo la yidhi waxay ujeedaa waxaan ka baqanayaa inaan daraadi nacayb aan u qaba awgeed inaan gaalo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhaha taruddiina calayhi xadiiqatah ma u celinaysaa beertiisii meherka uu kuu siiyey waxay tihi ha rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray markaa inuu ninkaasi beertiisa qaato gabadhaana sidaa uu ku sii daayo waxaanu ahaa khulcigii u horreeyey ee islaamka dhexdiisa ka dhacay wax dhiboo kalena ninkaa kamay tirsan inaanay niyadu haynin oo xaqiisii aanay kasoo baxayn bal inay ku fitnowda inay ka baqanaysa ayuunbay sheegtay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhaleeceeyey uun ciqaabna uu u sheegay gabadha ninkaa furniin weydiisata iyadoo wax dhibaatiyaanay jirin ayuma imra'atin sa'alat zawjaha alaaq fi gayri ma ba'sin faaljannatu calayha xaraam gabadh kasta oo ninkeeda furniin weydiisata iyadoo wax dhibi aanu jirin dhib aan loo sabri karin jannadu mamnuuc bay ka tahay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xadiidka laga fahmayaa haddii dhibaata ay jirto diineed ama mid dhaqan iyo akhlaaqeed ama dhibaato ka haysata xaggii mucaasharada mucaashara zawjiya ama ka haysata xaggii nafaqada dhibaanay gabadhu markaa u sabri karin inay ninkii furnin weydiisan karto xaaladdan aanay ku dambaabahayn marka xaaladdu sida aada sheegtay haddii ay tahay furniin waa dalbi kartaa kuna dembaabi maysa haddii markaa lagaa diidana furniinkana khulci baad samayn kartaa meherka inaad ka tanaasusho ama maalka uu kugu xidho inaad siiso haddii hore uu kuu siiyana inaad u celiso oo arrintaana markaa qaadi iyo xaakim uu dhameeyo allahu aclam su-aashii qofka soo qora wuxuu leeyahy hadduu qof masaajidka wax ku iloobo uu moodayay inuu meel kale kaga tegay oo laabtan saddex cisho markii ay taalay uu qof qaatay ka waran maxaaranba alaabta qofkii lahayd ka luntay waxaa la idhaahdaa alluqta waa shay ka dhacay ciddii lahayd haddii qofkii la garanayo shaygaasi ama ha yaraado ama ha weynaado in loo celiyo ayaa waajiba ilaahayna wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil haddii isagoon markaa ogolaan la cuno ama la isticmaalana baatil in lagu cunay bay noqonaysaa haddii qofkii lahaa aan la garan ahayn shaygaa ciddii lahayd ka lumay ee aan xayawaana ama noole aan ahayni wuxuu u qaybsamayaa laba qaybood inuu yahay shay iska liita shayun taafi laa tatbachu himatu awsaat innaas oo qofkii markaa alaabtaasi ay ka luntay hamigiisu aanu raacahayn unu ka warwarahayn oo aad aan uga fikirahayn weliba qofkaasi waa markuu ka mid yahay dadka dhexdhexaadkaa xagga dhaqaale ahaan iyo xagga dabeecad ahaanba oo qofaadu bakhaylana waa inaanu noqon qof musrifoo xoolaha iska daadaadiyana waa inaanu noqon qofka wax lagu qiimeynaya ee laleeya himadiisu raaci mayso shaygaa markaa qofka helay wuu iska isticmaali karaa tusaalahaan qalinka yaro shanta boqol la siiyaad waddadaa ka heshay waad iska qaadan kartaa inaad iyo wahaysaano waajibkuguma ah waayo qofkii uu ka lumay marka innaga la eega tusaala ahaan curfigeenna iyo dhaqankeenna intuu toosh dib usoo qaato baadi dooni maayo kana warwari maayo hamigiisuna raaci maayo haddaanu ahayn nin qayilay oo mirqaamay nin baa mirqaamay baa la yidhi markaasa waxaa dhacday xabad kabriida oo ku fidhicilinaya baa ka dhacday markaasuu dukaanka tegay wuxuu soo iibsaday qardaas dhan oo kibriida marba xabad buu shidaa kiibuu rabaa inuu ku eleeyo markuu dhameeyey qardaaskiibuu haddana ku noqday dukaankii mid labaad buu soo iibsaday mar saddexaadkii baa ninkii dukaanka haystay ku yidhi war waxaanoo kibriida maxaad ku falaysa oo markii saddexaad aad iga iibsateen wuxuu yidhi xabad kibriidan ku fidhi celinaya baa iga luntay oo xabaddii baan ku ilaynayaa buuli oo kanaad iibsateen miyaad xabad kala baxdid buuli intaad kii lumay baadi doonayso marka kolle waa iska qisa dariifa oo xumaanta qaadka tusinaysa hadduu shaygu yahay shay qiima leh oo qofkii uu ka lumay uu ka warwarayo hamigiisa uu raacayo uu baadi doonayo waxa waajiba markaa qofkaa helay ama masaajid ha ka helo ama meel kaleba ha ka hele inuu xifdiyo mar hadduu qaaday waajib bay ku noqonaysaa haddaanu qaadinna yacnaa markay ugu yar tahay waa sunne hadduu naftiisa uga aamin yahay uu ilaalin karana waayo waa min atacaawun waa iskaashiga wanaagsan bay arrintaasi ka mid watacaawanu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan mar hadduu qaadayna waajib bay ku noqonaysaa inuu ilaaliyo calaamadaheedana intuu aqoonsado sanad buu markaa yaboohinayaa haddii uu helo markaa sanadkaa gudihiisa qofkii lahaa qof calaamadaha uu sheegto qofkaas ayuu siinayaa isagoon markhaatiyaal la weydiin aan dhaarinna haddii sanadka uu dhammaado isagoon helin ciddii lahaydna wuxuu samayn karaa inuu shaygaa isagu iska isticmaalo amaba se uu sadaqadu bixiyo laakiin qofkii lahaa hadduu maalin uu yimaado cumriga ka mid a uu idhaahdo alaabtaa iga luntay ee aada heshay aniga ayaa lahaaye si uu u magdhabaya hadduu sadaqadu bixiye hadduu isagu isticmaalayna haddii aanu magdhow weydiinna oo isagu uu isticmaalayna inuu cafiye bay noqonaysaa hadduu sadaqadugu bixiyeyna waxay noqonaysaa inuu ajarkii sadaqada yeesho qofkii alaabtaasi iska lahaa ee ogolaadayna sadaqadayntaa loo sadaqadeeyey qofkaa markaa ilaaliyey ee u sadaqadeeyeyna ku ajar beeli maayo su-aashan qur-aanka barkimada ma la hoosgelin karaa marka la seexanayo macna waxa wey ma lagu seexan karaa qur-aankaa hooseeya ama hala barkado ama ha lagu jibsado maya weyneynta layna amray qur-aanka iyo shacaa'irta kale islaamka inaynu weyneyno ayay taasi ka hor imanaysa waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub marka qur-aanka ha barkan ha kuna seexan meel fiican dhig su-aasha waxaad noo sheegtaa saxaabiyadii sabca samaawaadka laga soo meheriyey macnaa samada toddobaad min fawqi sabci samaawaat baa fiicneed inaad tidhaahdo macnaa toddobada samo meel ka sarraysa ilaahay toddobada samaba waa ka sarreeya waa zaynab bintu jaxsh falamaa qadaa zaydun minhaa wataran zawajnaakahaa buuhi ilaahay subxana watacaala markii zayd saxaabigii la odhan jiray ibnu xaarisa uu dantiisii ka dhamaystay bimacnaa uu furay ayaanu kuu guurinay buuhi ilaahay subxana watacaala zaynab wey zaynab bintu jaxsh waana ku faani jirtay oo dumarka kale rasuulka waxay ku odhan jirtay ehelkiina idinka idin bixiyey laakiin aniga ilaahay baa bixiyey oo toddobada samo meel ka sarraysa iga soo guuriyey waxaana xadiidku uu daliil u yahay calaa culuwi illah ilahay subxana watacaala sarrayntiisa makhluuqaadkiisa ilahay inuu ka sarreeyo nin ayaa furay gabadhiisii kadibna wuu dhintay marka carruurtiisi miyay la yeelanayaan dhaxalki miyay la yeelanaysaa dhaxalka carruurtiisa miyay la yeelanaysaa dhaxalka haddii ciddadii ay ka baxday dalaaqu noocu doonayaba ha noqdee dhaxalka waxba kuma laha warcad mayi haddii ciddadeedii ay dhammaatay ciddadii dalaaqa ay tirsato ay dhammaatay oo markii ciddadu ay dhammaatay kadib uu dhintay dumarkaa kale aanay waxba isu ahayn ayuunbay la mid tahay oo dhaxalka waxba kuma laha haddii uu dhintay iyadoo weli ciddadii ku jirta ciddada ayaa loo kala qaadayaa ama dalaaqa loo kala qaadayaa laba nooc inuu yahay dalaaq baa-ina gabadha aanay waxba isugu harhsanayn dalqadii ay dhammaadeen oo inuu soo ceshado aanu xaqu lahayn taasi iyadana dumarkaa kale ajanabiga ay kale yihiin bay la mid noqotay oo waxba dhaxalkiisa kuma laha haddii ay ciddadii ku jirto dalaaquna uu yahay rajci weli dalqadi ay wax uga harsan yihiin oo mid buu furay ama laba ayuu furo tii saddexaad ba harsan waanuu dhintay ciddadiina way ku jirtaa taasi weli waa xaaskiisa ilaahay baana ku sheegay wa bucuulatuhuna axaqu birabbihina fi dalik inta ciddada ay ku jiraan dumarkaa la furay dalaaqa rajciga ninku xaqa u leeyahy uu soo ceshado in ninkii furay ama raggii furay inay weli raggoodi yihiin buu ilaahay sheegay marka maadaama weli bacligeedii ama zawjkeedii uu yahay isagoo zawjkeedii uu dhintay dhaxalka waxbay ku yeelanaysa marka bal hadda u fiirso waxaynu soo reebnay oo qura gabadha ninkeedu uu dhintay iyadoo uu furay oo weli ciddadii ay ku jirto ciddaduna ay tahay ciddatu talaaqi rajciyin talaaq rajciya ciddadii ay tahay markaas ayuun bay dhaxlaysaa su-aasha marka la yidhaahdo ahlulkitaab muslimiintu ma soo gelayaan fii luqati sharci lah yacanaa luqada sharciga marka la eego ahlulkitaabka waxaa looga jeedaa alyahuud wanasaara yuhuudda iyo kiristaanka waxaana ahlulkitaab markaa loo yidhi liannahu kitaab ilaahay samada uu ka soo dejiyey bay haysteen nebi ilaahay soo dirayna qolowla iyaga ka midii atbaac bay lahay laakiin laga bilaabma arrintii nebi maxamed la soo diray ee ay maqleen hadday rumayn waayaan gaalay noqonayaan oo kitaab horean haysanay iyo nebi hore aan rumaysnayn laga yeeli mayo kitaabkii horena kitaabka qur-aankaabaa nasakhay qoladaas ahlu kitaab la idhaahdo waa ka ilaahay subxaana watacaala yidhi qatilu ladina la yuminuuna biاllahi wala bاlyawmi اlآkhir wala yuxarimuuna ma xarama allah warasuuluh wala yadiinuuna diin اlxaq min aladina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saagiruun min aladina uutuu lkitaaba waa alyahuud wالnasaara la dagaalama buuli ilaahay subxaana wa tacaala ilaa ay jizyada bixinayaan iyagoo weliba dullaysan saagiriina ah imaamu shaafici sakaarkaa wuxuu ku fasiray iyagoo axkaamta islaamka u hogaansamaya weliba xadiidka ibnu cabbaas ee bukhaariya muslimba wariyeyna rasuulku waa ka ku yihi mucaad ibnu jabal markuu yeman u diraayey inaka taatii qawma ahla kitaab falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah waxaad u tegaysaa qowm ahlulkitaaba waa alyahuud wanasaara waxaa u horreeyaad ugu yeedhaa ha noqdo inay ilaahay waxidaan waayo dee shirki bay sameynayeen kaana fiihim shirkun mushrikiina khullas yaanay noqon laakin kana fiihim shirkun shirki baa dhexdooda ka jiray marka qoladaas ayaa ahlu kitaab la idhaahdaa su-aasha wuxuu leeyahay habeen iyadoo roob da-ayo masaajidka ayaan soo galay iyadoo salaadii laga baxay marka waxaa loo kacay salaadii cishaay oo waa la israaciyey labadii salaadood aniguna maan tukan salaadii maqrib miyaan la tukanayaa cishaa'iga mise waxaan tukanayaa salaadii maqrib maqrib iyo cishaa'i la iskuma xidhan karo waayo waa laba salaadood oo kala nadmi ama kala tartiib duwan wey xaaladan oo kalena salaadaa cishaa'i baad la tukanaysaa salaada cishaa'i marka la dhameeyo ayaad maqribkii tukanaysaa asalku waxa weeye tartiibtu inay waajibtaha oo salaaduhu siay u kala horreeyaan loo kala hor tukado laakiin waxaa jira waxyaabo sababa in tartiibta laga tago waxyaabahaasina waxaa ka mid oo ahlucilmigu ay ku dareen muraacaat ljamaca qofku inuu ilaashado salaat ljamaca markaa salaada maqrib kollay jamaceedu waa ku dhaaf haddaad tiraa maqrib baan gooni u tukanayaa cishaa'igana markay ka baxaan baan tukanayaa waxay noqonaysaa in labadii salaadoodba jamac la-aan ay ku dhacaan marka si jamaca aada u ilaashato salaada cishaa'i ayaad loo hor tukanaysaa kadibna salaadii maqribe lagugu lahaa ayaad tukanaysaa su-aashana waxay ku saabsan tahay alrashiid miyuu ka mid yahay magacyada ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala magacyo wanaagsan buu leeyahay walilahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha magacyada ilaahayna sifaad iyo tilmaamo dhamaystiran ayay xambaarsan yihin oo magac kastaa u koobsanaya mana banaano in ilaahay lagu magacaabo magacaan ku soo aroorin kitaabka qur-aanka ah ama axaadiida saxiixa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay magaca arashiidna qur-aankana kuma jiro xadiid saxiixiina ma tilmaamin marka ilaahay laguma magacaabi karo cidna looma tacbiidin karo looma addoomeyn karo cabdurashiid qof looma bixin karo su-aasha waxaad ka warantaa dahabka gabadha lagu meheriyaa maxaaraamba asalna gabadha dahabku miyaanu xalaal u ahayn dahab gabadha in lagu meheriyaa xaraam maaha ilahay baa hi wa aataytum ixdaahuna qintaara alqintaarna waa xoolaha faraha badan ee weliba qaaliga dahabkuna waa soo gelaya xadna looma yeelin meherka markaa u badan ama u qaalisan ee gabadha ninku uu ku mehersanayo wax markaa uu bixin karo waa inuu noqdo waanu dhabarka iska jebin marka uu kula heshiinayana inuu bixiyo uu ku talagalay waana isku waafaqsayin ahlucilmigu aktaru almahr ama asadaaq intiisa u badan inaanu xad aanu lahayn wakadalika inta u yarina xad male xadiidka sahal ninkii rasuula ku uhi gabadhan i guuri haddaana dan ka lahayn wuxuu ku uhi rasuulku iltamis walow khaataman min xadiid dumarkana dahabku xalaal buu u yahay kiisa markaa xidhashada loogu talagalay muxallaqa ah ee wareegsan ama dhega ha noqdo ama silis ha noqdo ama gacmo ama shuuniye wax lamid ah iyo kiisa malaasan labaduba xalaal bay u yihin sida saxiixa ah laakiin waxay iska ilaalinayaan un israafka ahlucilmigu waxay yidhahdaan dumarka waxaa dahabka xalaal uga ah iyo xariirtaba inta caadi ahaan gabadhaas oo kale ay xidhato yacanaa waktigaa la joogiyo meeshaa la joogo gabadhaasi oo kale dahabka iyo xariirta ay xidhato marka la eego dhaqaalaheeda iyo haynteeda iyo mansiladeeda intaas ayuunbaa uga bannaan wixii intaa dheeraadka ayna israaf buu noqonaya bay yidhahdeen ahlucilmi su-aasha wuxuu leeyahay hadduu aabbuu dhinto hooyada meherka ma siin karaa anigu yani anoo inankiisiiya ama anoo ilmihiisiiya ayay su-aashu umuuqatay yani aabba ma lagu leeyay ninku hadduu dhinto iyadoo meherka lagu leeyahay meherku wuxuu ka mid yahay deymaha waxaanu markaa la mid yihin xoolaha kale dayn ahaan loogu laha waa laga saamixi karaa qofka qofkii ku laha waa ka saamixi karaa haddii aan laga saamixinna xoolaha uu ka tegay daynta laga bixinayo marka qofka laga aaso ayaa meherkaasi uu ka mid noqonaya haddaanu markaa xoolo ka teginna dadkiisa qaraabada waajibkuma aha inay ka bixiyaan laakiin way ugu tabaruci karaan inay dayntaasi ka bixiyaan su-aashu wuxuu leeyay qofka qur-aanka baranayaa canjalada uu ka dhiganayo ama ka dhegaysanayo ma la akriyi karaa qur-aanka marka la akrinayo ama canjalada akrinayso ama qof nool oo kusoo hor fadhiyaaba ama kula joogaaba waa in la dhegaysto fastamicuu lahu wa ansituu buuhi ilaahay subxana watacaala yacanaa dhegaysta oo dheg raariciya aamus iyo isku dara markaa dhegaysta haddii kor markaa la ysugu qaado oo canjaladiio aada maqlayso adiguna aada kor u qaado ama dadkii qur-aanka akrinaya meel wada fadhiyay mid waliba uu kor u qaadanayo iyaduna waa khalad xadiidka صaxiixu lmusnad mima laysa fi صaxiixayn uu ku tasxiixiyey sheekuna abu cabdiraxmaan alwaadici wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kusoo baxay jamaaca min annaas oo markaa tukanaya oo mid waliba qur-aankii kor ugu qaaday rasuulku wuxu uhi laa yarfac bacdukum calaa bacdin fi lqira'a faina kulakum yunaaji rabbah barhkiinba barhka kale marka uu qur-aan akrinayo aanu kor ugu qaadin o aanu maqashiinin isaguun qofku hays maqashiiyo waayo mid waloo idinka idinka midi wuxuu la faqayaa oo munaajaat uu kula jiraa rabbigii oo tadaburkii iyo fiirsashadii qur-aanka iyo khushuucdii lagu khushuuci lahaa ayay taasi meesha ka saaraysa waxaa dhacda markaa dadka qaarkood markay salaada ragcadaha qaarkood ay dhaafaan gaar ahaan salaadaha markaa jahrigai qur-aanka kor loo qaadayo in marka ay u kacaan salaada intii u harhsanayd inuu mid waliba kor uu qaado salaada subax oo kale ayaad aada u arkaysa waa khaladkaas sideedaba qiraa'ada in kor loo qaado salaadaha jahrigaa marka horeba sunayaasha salaada ayay ka mid tahay marka sunnahaasi hadduu keensanayo tashwiish in dadkii kale ee meesha kuula tukanayay salaadoodii aada tashwiish aada kaga furto adiya ayuu noqonayaa dhib dhibkuna waa xaaraan oo ma banaana marka hoos baa loo dhigayaa qiraa'ada waxaa la mida waxaad arkaysaa dad qof xanuunsanayo qur-aan ku akrinaya oo intay hareera fadhiisteen kor u qaadayo dhammaantooda laa yarfac bacdukum calaa bacdin fi lqira'a wey iyaduna waa in hoos loo akriyo lagu tufo haddii la doonayo in kor loo qaado oo qofka jil iyo waxyaabaha laga daweynayana waa inuu marba hal qof uu ku akriyo laakiin in hal mar la wada akriyo kor loogu dhawaaqaa yacanaa sax maaha su-aasha wuxuu leeyahay haddii gabadhan aabaheed weydiisto oo ii diido oo aan mehersado si qarsoodiya guurkaasi ma xalaal baa mise ma ah haddii nin markaa kufciya muslima oo diintiisa iyo akhlaaqdiisaba lagu kalsoonaaday gabadh markaa uu soo doono in loo diido gabadhaasi guurka laga hor istaaga maaha falaa tacduluuhuna bu uhi ilaahay subxaana wa tacaala ha ku saabsanaato aayadda gabadhii la furay ninkii markaa uu doonay inuu dib u guursado marka hore ay kala tegeen kuwa kalena waa lamidu haddii markaa ay dhacdo inuu weligii gabadha uu u diido ninkii soo doonay waxaa arrintaasi loo bandhigayaa xaakimka ama qaadiga qaadiga ayaa hadduu u sheego cilla macquula sharciya sabab sharciya la aqbali karo ku waafaqi doona haddii uu taa ka waayana odhan doono gabadha ninka sii hadduu sii waayana isagu u meherin doona aa rasuulku wuxu uhi fain ishtajaruu ay ikhtalafuu fasulطaanu waliyu man laa waliya lah ma mase banaana intuu wadaad meelaha fadhiyo u tago ama safar gabadha ha geliyo oo hala galo ama meeshii ay deganaayeen ba arrintaasi ha ka dhacdee inuu iska mehersano waayo nikaaxu welilaan ansixi maayo kii gabadha weliga ka ah ama miduu wakiishay ama xaaladaha markaa xaakimku iyo qaadigu uu meherinayo nikaax bilaa weli ma ansaxay rasuulku wuxu uhi sida abu daawud iyo tirmidiya wariye min xadiid almugiira ibni shucba laa nikaaxa ila biwaliy nikaax ma jiro bilaa weli ah ansixi maayo waa bail caaishana radi allahu canha waxay rasuulka ka warisay inuu rasuulku uhi ayuma imra'ati nakaxat nafsaha bigayri idni waliyiha fa nikaaxuhaa bail gabarh kasta oo nafteeda iyadu guurisa ama bixisa iyadoo weligeedu aanu u fasixin o aanu idmin guurkaasi nikaaxeedu waa baatil marka waa nikaax shardi shuruudii uu ku ansixi lahaa kamid uu ka maqan yahay oo waxa weeyaan alwaliy waa min arkaan annikaax sida ahlulcilmiga badankooduna ku tegeen weye marka waxa la sameeyo maalmahana aada moodo inuu dib usoo noqonayu soo badanayo o ah meher xadku wax banaan maaha wax guur oo ku ansaxayaana ma jiro ha laga digtoonaado su-aasha wuxuu leeyahy dadka qaarkood waxay yidhahdaan roobka faraha laguma fiiqo ee faraha hala laabo marka la tilmaamayo waayo roobka ayaa kala tegaya haddii faraha lagu fiiqo roobka ilaahay baa wada farahaguna ma wadaan mana keeni karaan mana kaxayn karaan wahuwa aladi yunazil lgayta min bacdi ma qanatuu wayanshuru raxmatah ilahay baa soo dejiyay waa maamuur ilaahay amarkiisuu ku socdaa hadduu samada ilaahay amar ku siiyo inaanu wax biyaa soo dayn waxba kasoo dhici maayan ilaa xubisa canhum alqatru fi sama xadiid ibn cabaas aladi rawahu ibnu maaja inuu ka waramaya rasuulku dembiyada qaarkood ciqaabka ka dhalanaya waxaa kamid a samada ayaa biyaha lagaga xabisaa walowla albahaa'imu lam yumtaruu rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ninkii acraabiga reer miyiga markuu masaajidka soo galay maalin jumcaha isagoo rasuulku mimbarka saaran ee abaarta oo aadka uga cawday acraabigaas wuxuu yihi ilaahay noo bari fadcu llaha yasqiina malcaqiisa saxdaa baraka inuu ilaahay roobka keeno ayuu aaminsanaa ilaahay noo bari ilaahay roobaa noo keenay rasuulkuna ilaahay buu roob weydiiyey anaa roobka keena ma ohan marka haddaad farahaaga fiiqdo iyo haddii kaleba roobku wuxuu imanayaa markuu ilaahay amro waxaanu qaadayaa marka ilaahay u doono waxaa laga yaabaa xadiidka aanas ee bukhaariya muslim ay wariyeen qisada aynu yaro tilmaanay ku saabsan in dadka qaarkood ay khalad ay ka fahmeen waxa roobka kala kaxeeyey ma aha in fariihu rasuulu ku fiiqay laha allahuma xawaalayna walaa calayna ilaahay baa kala kaxeeyey uu ku kala kaxeeyey biducaai nabiy calayhi salaatu wasalaam ducada uu ku duceeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii faro la fiiqa ay roob celinayana rasuulku wuxuu odhan lahaa ummadiisa talooyin fiican buu siin jiray roobka faraha iskaga fiiqinayaanu idinka qaadaya gabadha hadduu ninkeedu waasho ma la dumaali karaa oo meherkeedu saxma noqonaya waalida ninku uu waasho nikaaxii ama guurkii ku fasakhmi maayo haddii ninkii uu waasho maaha macnaheedu gabadhaasi waalida inay kaga furmayso taa horta waa in la fahmo oo waalidu talaaq maaha mana kamid aha anwaacda marka ama waxyaabaha nikaaxa faskiya ee shareecadu ay sheegtay waxaa gabadha markaa iyo ninka waalan guurkii ka dhexeeya meesha uu ka bixi karan hadduu faski dhaco oo gabadhu waxay ohan odhan kartaa haddaanay u sabri karin ninkaas ha layga faskiyo markaa qaadiga ama xaakimka ayaa ka faskinaya faskin dabadeed marka ay xiddo tirsato markaa guurka fasax bay u tahay ama ha guursado nin ka mida qaraabadii ninkaa waalan ama ha guursado nin kale oo ka fog salaad ayay jamaacada iga tagtay bu ihi ama kelidee ayaan tukaday markaan salaaddii dhameeyey ayaan jamac kale helay ma la tukan karaa jamaca ajarkii jamaacadana ma ka helaya salaad farala laba jeer lama tukan karo faralkaagu wuxuu noqonayaa un taa aada kelida ku tukatay ajarkii jamaacadana sidaa ayuu kugu dhaafay jamaca labaad waad la tukan kartaa laakiin waxaad kula tukan kartaa biniyati tanaful adoo niyeystay in aada sunnaysato sunnahana markaa ajar baad keenaysa saxaabigii ay daraaddii usoo degtay suuratu cabasa oo cabdullaahi ibni ummi maktuub radia allahu canhu su-aasha wuxuu leeyay waktigii rasuulka wax cashuur la yidhaahdaa miyay jirtay maxay cashuurtu kaga duwan tahay jisyada dadka muslimiinta in cashuur laga qaado diintu maxay ka qabtaa islaamku muxuu ka yidhi cashuurta cashuurta iyo jizyada waa kala duwan yihin jizyada waxaa la yidhaahdaa maalka laga qaado qolooyinka gaalada ah gaar ahaan ahlu kitaabka oo la isku waafaqsay ama kuwa shubhatu kitaab leh oo ah qolada majuusta la idhaahdo oo iyagana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka qaado oo sanadkiiba mar laga qaadayo iyadoo la eegayo weliba waxaa laga qaadayaa un ragga oo dumarka iyo carruurtiiyo laga qaadi maayo ka bixin kara ayuun baana laga qaadaya mid walbana waxaa loo joojinaya qadarka laga qaadayo inta markaa la isleeyahay waa bixin karaa oo isku in dhammaantood lagu waajibin maayo adiladana waxaa ka mid ah aayadii aynu akrinay xataa yuctu ljizyata can yadin wa hum saagiruun in markaa cashuur lagu magacaabaana sax maaha wadaadada qaarkood aayadda markay fasirayaan cashuur bay ku sheegaan waana ta markaa saabta su-aalaha noocan oo kale inay yimaadaan oo la dhaha cashuurta iyo jizyadu maxay ku kala duwan yihin qof muslima markaa isaga jizye lagama qaadi karo waxaa jizyada laga qaadaya kufaartaasi aynu sheegnay qadiyadda markaa ku saabsan cashuurta waxaa jirta wax loo yaqaano alardu alcushriya oo dhulka markaa dadka muslimiinta ay furteen ee gaalada ay ka qabsadeen ayaa laba loo qaybiya ardu kharaaj wa ardun cushriya haddii dhulkaasi aan la qaybin oo ciidamadii qabsadeen khaanimiinta aan loo qaybin maalka ka soo baxa kharaaj baa la idhaahdaa haddii dhulkaasi la qaybiyana ardun cushriya baa la idhaahdaa oo nin waliba qaybtii uu helay wixii uu ka beero ayaa cushruhu toban meelood oo meel saka ahaan looga qaadaya marka haddaad magacaa maqasho yacnaa sakada laga qaadaayo dhulka wixii ka soo go-ay waa raashinka quudka ah weliba marka biyaha samadu ay waraabiyaan ama dhirtu ay tahay geed abaareed ama geed xididkiisa ku cabo haddii qofku isagu waraabiyo kharash iyo hawle ay ku baxdo waraabinteedana nisfu lcushri baa laga qaadaya toban meelood oo meel ah maaha taasi markaa cashuurtan iminka magaca aynu u naqaano waxaana masalada u baraarujinayaa hadalka ahlulcilmiga ayaa dadka qaarkood ay khalad ka fahmeen oo markaa cashuurtan ay daliil uga dhigaan qofka muslimkaa maalkiisa waxaa laga qaadi karaa uun laba xaaladood xaalada ay shareecadu fasaxday in laga qaado yaanu isagu raalliba ku ahaani waa sida sekadii oo kale ama raalliha ku ahaado ama yaanu ku ahaan waa laga qaadaya waa xaq sharcigu waajibiyey waxaa la mida nafaqadii iyo biilkii reerkiisa waxaa la mida xuquuqdii kale lagu lahaa sida dayntii oo kale ama xaalad uu isagu raalli ku yahay laa ya'kud akhaa laa ya'kud axadukum casaa akhiihi ilaa biibi nafsin minhu buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam midkiin usha walaalkii yaanu qaadan isagoo raalli ku ah oo ogol mooyaane yaani ayaanu xuquuqda dadka isticmaalin iyagoo u ogolaado ufasaxa mooyaane maalkii oonay shareecadu fasixin qofka in laga qaado isaguna aanu ku tabarucin oo in laga qaado aanu raalli ku ahayn in laga qaado ama banaana ya ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbail bay soo gelaysa xoolihiina xaqdarraha ku kala cunina oo mar haddaanay shareecadu fasixin in laga qaado isaguna amaanu isagu raalli ku ahayn in baatil ama xaqdarro lagaga qaaday bay noqonaysaa dawladdu dadka way ka qaadi kartaa xoolo aan zakada ahayn oo fi lmaali xaqun siwa zakaa laakiin cidda ay ka qaadaysaa waa cidda xoolaha haysata hadday u baahato dawladdu jihaad baa la galay dhaqaale loo baahato tabaruc baa dadka la weydiin karaa hadday ay bixi waayaan ama xoolo ku filan tabarucaa laga la la waayo oo dadkii laga waayo dawladdu waa ka qaadi karta iyagoo raalli dadku aanay ku ahayn masaa'ib baa dhacday dhulgariiraa dhacay ama duufaano ama daadad ama cudurro ayaa dhacay dhaqaalii dawladdu waa ku filaan waayay kahortaga ama daaweynta masaa'ibkaas dadki waa ka qaadi karta dadka hadday dawladdu khidmad u qabato dee tusaale ahaan dekadii oo kale dadki waxbay kala soo degayaan shaqaalaa ka shaqaynaya qalab baa ka shaqaynaaya kharash baa ku baxaaya fii muqaabili hadi lkhidma adeegaa loo qabanayo maal markaa muqaabil u ah dadkii waa laga qaadi karaa laakiin tan ah qof walba waa laga qaadayaa oo badeecadii baa lagu salaynayaa in isku midaa laga qaadayaa ka dadka u xoolo badan iyo ka u xoolo yar taasi iyadu waxa weeyaan baabka aynu sheegnay ayay gelaysaa waxaanay u baahan yihin markaa dawladaha islaamka ee isticmaalaa inay sameeyeen markaa daraasaad ku saabsan xagga dhaqaalaha si ay u ogaadaan in sifaad markaa sharciga ay uga maarmi karaan maalka dadka sidaa looga qaadayo oo weliba sidan markaa maanta ama intay ku helayaan in ka badan ay ku heli karaan su-aasha wuxuu leeya maxaan ku noqon karaa mukhlis qof ilaahay daraaddii camalka u sameynaya maxaan ku noqon karaa weyaan macnuhu ikhlaasku waa camal aada iyo aada u weyn waana camal qalbigu uu qabto waa min acmaali lquluub waana shay nafta aada ugu adag sida selafka qaarkood ay yidhaahdeen ibnulqayim kitaabkiisa madaariju saalikiin marka uu ka hadlayo mansilatu alikhlaas ayaa uu ku sheegaa oo ikhlaaska nafta waxaa ku adkeeyey liannahu laa xadda daahira laha fii neef markaa muuqata oo naftu markiiba is leedahay waad ka helaysaa ayaan jirin taas ayaa markaa sababta ikhlaasku nafta inuu ku adkaado haddii nin la idhaha dhagax weyn oo masaajidka leeg jajabi lacag baa lagu siinaya wuu jajabinaya waayo waxa u muuqda waxa uu ka helayo laakiin ikhlaaska wixii lagu helaayey oo wax qayb oo maqan oo ilaahay agtiisa yaalla falaa taclamu nafs nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyun sida ilaahay subxaana watacala uu yidhi xadiidu qudsigana uu kuuhi acdadtu licibaadiya asaalixiin maa laa caynu ra'at walaa udunu samcat walaa khatara calaa qalbi bashar marka nafta ikhlaasku waa ku adagi walihada qofku waa inuu naftiisa kula jihaado inay noqoto mukhlisa naf camalka aakhiro ilahay daraaddii u samaynaysa sida ilahay uhi waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin waxaad mukhlis ku noqon kartaa jihaadkaa dabadi sida ay yidhaahdeen saalixiinta qaarkood an yastawiya cindaka almadxu waaddamu in lagu ammaano iyo in lagu dhaleeceeyo waa inay isugu kaa mid noqoto camalka saalixa aada samaynayso salaadaada soomkaaga xajkaaga sadaqadaada dacwadaada wanaag faristaada xumaan reebistaada baris dadka khayrka aada barayso in lagugu ammaano iyo in lagugu dhaleeceeyaa agtaada waa inay isku mid noqoto haddiise marka lagugu dhaleeceeyo aada faraha ka qaadayso marka lagugu ammaano inaad sii kordhinayso meeshaa xaddu nafsi baa ku jira naftaada meeshaa quud ku aragtay ammaantaasay naf ka dayeysa ikhlaaskiina markaa waxbaa ka siixa sidaasoo kale waxaad mukhlis noqon kartaa idaa qaطacta aliltifaata can gayr illah markaad camal saalixa samaynayso ilaahay cid aan ahayn waa inaanad daymoon khalqiga waa inaanad daymoon oo camalka saalixa markaad samaynayso haddii ay kugu jirto daymood aada daymoonaysa xagga khalqiga bimacnaad wax ka yaro rajeynayso ammaan iyo sharaf iyo magac iyo maamuus iyo ikhlaaskaagi waxbaa ka siiya waa in qalbigaagu xagga ilaahay u qura u jeesto waa inaad aada u akrido adilada ikhlaaska ka warramaysa wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin waa inaad naftaada u sheegto camalka wixii aada u samaysay daraadii un inaad ku helayso siduu yihi rasuulku inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawac dadka mukhlisiinta waxaa loo ballan qaaday waa inaad naftaada aada u sheegto dadkii mukhlisiinta ahaa taraajimtooda iyo taariikhdooda waa inaad akrido raad bay naftaada ay ku yeelanaysaa ikhlaaskaagana arrintaasi way kobcinaysaa korna way u qaadaysaa wallahu aclam waxkama billahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslama tasliima katiira